ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida dowladda siliibiyadda yugandha oo ku dhawaaqday in mid ka mida diyaaradaheeda ay ku burburtay magaalada muqdisho ayna halaagsameen inta badan askartii iyo saraakiishii la socday maxaa ka jira in gudaha diyaaradda ay qarxyo xooggan ka dhaceen maxaase sababay burburka diyaaradda waxaad maqli doontaan war ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda kambaala shacab caraysan oo maanta xirtay mid ka mid ah isgoosida ugu muhiimsan magaalada muqdisho xilli ay faraha ka baxeen lacagaha baadda ah ee kooxda ridada soomaaliya ku soo rogtay dadka ku nool caasimadda maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka somalilan oo dad shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka waqooyi galbeed kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab garwadeenna ay ka ahayd wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ku soo gebagaboobay degmada ceelbuur khasaare nafeed oo ka dhashay weerar ka dhacay magaalada isyeelo ee ay gumaysato kenya qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha maxamed xasan iyo nuur cali warsame abuusheyba ayaa barnaamijka igala qayb galaya waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalos ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leennahay dhegaystayaal waa mar kale iyo fafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dowladda siliibiyadda yugandha ayaa ku dhawaaqday in mid ka mid a diyaaradaheeda ay ku burburtay magaalada muqdisho ayna halaagsameen inta badan askartii iyo saraakiishii la socday haddaba maxaa ka jira in gudaha diyaaradda ay qarxyo xoogani ka dhaceen maxaase sababay burburka diyaaradda wasaaradda difaaca ee xukuumadda kambaala ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay aan soo dhoweeyo walaalkeen maxamed xasan oo aan wax ka weydiinay wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaasi bismillaah aad baad u mahadsantahay maahir tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa diyaarad militari oo ku burburtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada muqdisho gaar ahaan goob dacalka ku haysa xerada xalan oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada siliibiyiinta ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya dhacdadan oo maanta warbaahintu si aad ah ay u hadalhaysay ayaa baraha bulshada waxaa qabsaday qeeciya uura madow oo cirka isku shareeray qeybo ka tirsan magaalada muqdisho gaar ahaan aagga xalane iyo garoonka diyaaradaha magaalada oo si aad ah amnigooda loo ilaaliyo waxaa la arkayey gubasho daran oo ku faaftay dhismayaal ku dhow xerada xalane halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada saliibiyiinta warbaahinta ayaa faktii hore ee dhacdadan siyaabo kala duwan waxay uga hadlaysay diyaaradda burburtay cidda iska leh iyo jihada ay ka timid warar saa ka soo baxay ayaa waxaa si aad ah layskula dhexmaray in diyaaraddan ay lahaayeen ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayana ka timid garoonka belidogle laakiin maanta een, duhurkii taliska ee ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaano eusom ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay in isagu ee, uu leeyahay diyaaradda ayna la yihiin oo ay baadigoobayaan ee dadkii la socday diyaaraddan oo ahaa ilaa iyo sideed ruux oo dhammaantood ahaa shaqaale ka tirsan ee kufaarta afrikaanta haddii sida kale loo dhigana ahaa askar iyo saraakiil laakiin warka kama dambeysta ah ee soo gebagabeeyey masiirka gaaladii diyaaradda saarneed halka ay ka timid iyo nuuceeda waxaa ee, uu soo baxay maalinta gelinkii dambe ee, wasaaradda difaaca ee, dowladda saliibiyadda ee uganda iyo taliska ciidamada uganda ee loo yaqaano u b d f ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in saaka aroortii saacadda ee wakhtiga muqdisho markay ahayd toddobadii iyo qadar soddon daqiiqo ah ee diyaarad helicopter ah oo nuuceedu uu yahay m i oo taabacsan ciidanka u b d f lambarka ee dibkeeda amba qaybta dambe ee dabadana uu yahay a u o zero shan iyo toban ay kusoo dhacday een, ay kusoo dhacday meel ka fog ee, halka diyaaradaha la dhigto ee dacalka waqooyi bari ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho ee, waxay ee, wasaaradda difaaca ee dowladda ee saliibiyadda uganda ay sheegtay in diyaaraddan helikobterka ah ay ka timid ee, howlgallo rootini dagaal ee, xilligii ay burbureysay ee, ma sheegin halka ee, si dabdi ah ay kaga soo kicitintay Ee, warar hore usoo baxayna waxay sheegayeen in garoonka bilidogle diyaaraddu ay ka timid ayna dooneysa inay caga dhiganto ee, afisyooni oo ah qaybta militariga ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho Een, wasaaradda difaaca uganda waxay bayaankeeda ku sheegtay in diyaaradda ay la socdeen sideed askari oo ay ka mid yihiin lix ka mid ah shaqaalaha diyaaradda Een, waxaa baktiyey oo halaagsamay shan ka mid ah askarta iyo saraakiisha Uganda ee diyaaradda la socday halka saddex ka mid ah dhaawac aad u culus uu gaaray Ee, bayaanka waxaa lagu sheegay in markii diyaaraddu ay dhacday kadib ee, qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen gudaha diyaaradda sababta ee diyaaradda ee u qaraxdana ee wasaaradda difaaca Uganda waxay ku sheegtay inay tahay ee, rasaas aad u fara badan oo diyaaraddu ay siday iyo hub arrinkaas wuxuu sababay baa bayaanka lagu yiri in ay gubtaan dhismayaal deris la ahaa goobtii ay diyaaradda ku dhacday ayna dhaawacmaan saddex qof oo dhulka ku sugnaa waa xayndaabka xalane Een, dowladda uganda waxay sidoo kale sheegtay in uu badbaaday duuliyaha diyaaradda iyo kaaliyihiisii iyo nin injineer ah oo diyaaradda sidoo kale la socday laakiin waxaa lagu sheegay bayaanka in dhaawacooda uu yahay mid aad u daran waxaana la yiri jirkooda ayaa gubtay oo waxaa la dhigay een, isbitaalka een, taleebiyiinta afrikaanta ay ku leeyihiin een, xerada xalane Een, bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey in diyaaraddan ay lahaayeen taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaano eusom sektarka koowaad ama qidaaca koowaad Een, marka diyaaradda ee warka kama dambeysta ah een, waxaa ka soo saartay dowladda uganda oo milkiyadeeda laheyd Een, askarta iyo saraakiisha ku halaagsamana ay ka tirsanayeen ciidankeeda loo yaqaano u b d f maahir waxaa xusid mudan in een, allah subxaanahu watacaala muslimiinta uga aarguday gaalada uganda oo isbuucii lasoo dhaafa la ogaa dariimadii iyo gaboodfaladii ay ka geysteen deegaano ka tirsan ee, degmada afgooya ee wilaayada shabeellaha hoose halkaas oo ay ku gubeen shacab muslimiin ah Een, kuwo kale ay dhaawaceen dad beeraley ahna ay xasuuqeen Ee, dowladda uganda waxay bayaankeeda ku xaqiijisay in askarta halaagsantay ay gubteen een, kuwa dhaawacmane ay daran yihiin oo jirkoodu aad uu u gubtay waxaana muuqata in allah uu u halaagay gaaladan sidii ay u galeen shacabkii muslimiinta ee ku dhaqnaa deegaanka sabiid oo guryahooda ay ku gubeen Een, ma aha markii ugu horreysay ee, waxaa xusid mudan in bishii lasoo dhaafay een, howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe ay dhulka ku soo dhigeen diyaarad helikobter ah oo lahaa isbahaysiga kufaarta afrikaanta ah Ee, sanadii lasoo dhaafana ee, deegaanka carbiska ee, shabeellaha hoose waxaa sidan oo kale ugu burburtay diyaarad ay lahayd dowladda saliibiyadda ee uganda waxaana muuqata in ugandheesku ay la kulmayaan khasaare aad u xoogan oo soo gaaraya askartooda iyo diyaaradahooda kumaantiga u kaca aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu caawa ku soo qaadanayno waxa uu yahay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo kordhisay weeraradeeda bilowga sanadka hijiriga cusub kun afar boqol afartan iyo toddobada waa mid ka mid a canaaweyntii maanta lagu qoray wakaalada shahaada jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa xoojisay weerarada ay ka fulinayso qaybo badan oo ka mid ah galbeedka afrika gaar ahaan dalalka maali iyo burkina faso sida lagu sheegay bayaan cusub oo ka soo baxay garabkeeda warfaafineed ee azallaaqa weeraradan ayaa dhacay maalmihii ugu horreeyey ee sanadka hijiriga kun afar boqol toddobiyo afartanka iyadoo jamaacada ay sheegtay mas-uuliyadda weeraro isdabajoog ah oo lala beegsaday saldhigyo ciidan iyo kulmiyo militari oo ay lahaayeen ciidamada dowladda riddada ee maali iyo burkina faso bayaan ka soo baxay zallaaqa ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen saddex saldhig ciidan iyo tooneeyo gooboo kale oo ay ku sugnaayeen ciidanka maali gaar ahaan magaalooyinka niona diabli sandare guugi kayes iyo niyoro waxaa intaa dheer weerarada in lagu qaaday kulmiyo militari oo ruush ah oo marayay waqooyi bari magaalada ber ee gobolka timbuktu iyadoo lasoo wariyey dhimasho iyo dhaawac soo gaartay cadowga bayaan kale oo ka soo baxay azallaaqa ayaa lagu sheegay in weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka nalama ee duleedka magaalada fadangurma ee dalka burkina faso halkaas oo ay ku dileen lix askari islamarkaana ay ku furteen hub ay ka mid yihiin laba bkm r b g siddeed a k afartan toddoba ah shan bastooladood iyo laba mooto sidoo kale jamaacada ayaa sheegtay inay dileen ugu yaraan toban askari oo maaliyaan ah kadib markii weerar ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala magaalada niono ee gobolka segawo halka oo ay ku gubeen toban gaari iyo toban mooto islamarkaana ay qabsadeen hub iyo rasaas fara badan azallaaqa ayaa faafisay sawiro muujinaya hubka rasaasta iyo gaadiidka militari ee ay qabsadeen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay sheegtay in weeraradaasi ay qayb ka yihiin istaraatiijiyad ballaaran oo ay ugu jirto sidii ay u xorayn lahayd dhulka muslimiinta ee gacanta ugu jira cadowga iyo maamulada dabdhilafka ah ee murtadiinta ah warbixintii maanta lagu qoray shahaada niyuus ayay taasi ahayd markana shabakadda wararka soomaali mimo iyo mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray ciidamada maamulka shahaeldirarka somalilan oo dad shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka waqooyi galbeed waa cinwaanka webka somaali mimo warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya gobolada waqooyi ee maamulka somalilan ayaa sheegay in laba qof ay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday deegaan lagu magacaabo akbar oo hoos yimaada degmada gibiley iska horimaad dhexmaray dad shacab ah iyo ciidanka booliiska ayaa sababay dhimashada labadan ruux dadka deegaanka oo ka hadlay arrintaas ayaa xukuumadda ugu baaqay inay soo qabtaan askarta dilka geysatay goob dahab laga qodayay ayaa la sheegay in dhibaatadani ay ka dhacday shacabka deegaankaas ayaa banaanbaxyo ka dhigay deegaankaasi oo sababtay in askartu ay adeegsadaan xabado noolnool maadaama kuwa caagga ama cinjirka aysan haysan wararka ayaa intaasi ku daraya in shacabka deegaanadaasi diidan yihiin shirkad macdaneed oo rabta inay deegaanadaasi ka qodo dahab shabakadda wararka soomaali mimo warbixintii lagu qoray maanta ayay taasi ahayd markana websaytka islaamiga ah ee calamada shacab caraysan oo maanta xirtay mid ka mid ah isgoysyada ugu muhiimsan magaalada muqdisho waa cinwaanka warbixin maanta lagu qoray websaytka islaamiga calamada xili shacabka ku dhul magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay la daaladhacayaan dhibaatooyinka joogtada ah sida dilalka baada iyo xarigga ayay wadayaasha mootooyinka nooca dhugdhugleyda maanta xirteen mid ka mid ah isgoysyada ugu muhiimsan gobolka banaadir wadayaashan oo isku soo bax sameeyey ayaa ku guulaystay inay muddo saacadaha xirtaan isgoyska muhiimka ah ee kilomitir for ama lambar afar ee magaalada muqdisho waxayna cabasho ka muujiyeen baad joogto ah oo aysan awoodin waxay si gaar ah cabasho uga muujiyeen maleeshiyaadka sirdoonka ridada ee loo yaqaano nisa kuwaas oo lacago baad ah kusoo rogay wadayaasha mootooyinka ciddii ka dhiga adeegta bixinta lacagtaasina ay sheegeen in jirdil xoogan loo geysto furaha mootadana lagala wareego mid ka mid ah wadayaasha isku soo baxyada sameeyey oo uu ka muuqday jirdil ay u geysteen maleeshiyaadka sirdoonka kooxda ridada ayaa sheegay in dhibaatooyinka lagu hayo ay si isku mid ah u dhacaan habeen iyo maalinba haddii ay wadayaal ka yihiin mootooyinka dhugdhugleyda ama feekonta islamarkaana ay dhibano u yihiin maleeshiyada uu hogaamiyo murtad mahad salaad habeen iyo maalin ayaana laliif garaaca xalay ayaa ugu dambaysay oo laamiga ayaa laygu jiiday annaga sharcigeenna waan haysanaa waxay ku weydiinayaan laaluush haddii aad bixin weysidna xabadka ayaa dhulka lagu dhigayaa waana lagu liif garaacayaa kontarool walba oo ay nabad sugidda ku sugan yihiin ayaa sidaasina loogu galaa waxaa sidaasi yiri mid ka mid ah mootaaliyda isku soo baxyada maanta muqdisho ka sameeyey dhaca iyo falaalka tuugnimada ah ee caasimadda ka jira ayay sheegeen inay si weyn ugu lug leeyihiin maleeshiyaadka shaardirarka ee nisa waxayna tani qayb ka tahay dhibaatooyinka joogtada ah ee lagu hayo shacabka ku nool gobolka banaadir sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo ka tirsan ridada oo rasaas noolnool ku xirsanaya wadayaasha mootooyinka ee maanta dibadbaxa ka dhigayay muqdisho taasina waxay ahayd warbixintii maanta lagu qoray websayte-ka calamada warbixinta ugu dambaysa aynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka miregaha islaamiga ayaa waxay tahay khasaare nafeed oo ka dhashay weerar ka dhacay magaalada isiolo ee ay gumaysato kenya waa warbixin lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan dhowaan waxaa isiolo oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee n f d balse dowladda kaafirada kenya ay gumaysato waxaa ka dhacay weerar ay fuliyeen kooxo burcad ah weerarkan ayaa waxaa ku dhintay hal ruux halkay ku dhaawacmeen lix ruux oo kale waxayna arrintaa walaaca ku beertay dadka deegaanka waxaa looga sheekiyey kooxda weerarka geysatay inay yihiin kuwa lo-da dhaca inkastoo aan lahayn caddayn rasmi ah oo xaqiijinaysa arrintaasi warbixintii reediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay markanna wilaayada galgaduud kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab garwadeenna ay ka ahayd wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur munaasabad si heer sare ah loo agaasimay ayaana kulankaasi lagu soo gebagabeeyey waxaana kulanka uu u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab waxayna ka arrinsanayeen aayahooda kulankan waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban bismillaahi raxmaan iraxiim taariikh lixda muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri ujeedda kulan wadatashi iyo turxaan bixin u dhexeeyey waxgaradka beesha maxamuud hiraab kaas oo garwadeen ay ka ahayd wilaayada islaamiga ee galgaduud kulankaas oo socday muddo saddex maalmood ah falaqayn iyo xog waran kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda namber kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda lamber labo annagoo ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab waxaan caddaynaynaa inaan sare u qaadayno garab istaagga jihaadka ka socda waddanka naf iyo maalba lamber saddex waxaan soo dhoweynaynaa guulaha isdabajoogga ah ee allaah u ku manaystay ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed lamber afar odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab waxay isla qaateen xoojinta midnimada iyo wadajirka beesha lamber shan waxay kaloo isla qaateen odayaasha beesha in ay kula noolaadaan beelaha deriska la ah nabad iyo deris wanaag lamber lix sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah ee aan deriska nahay deris wanaag iyo isxaqdhowrid wixii naga dhex dhacana inaan ku kala baxno shareecada islaamka lamber toddoba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay ku adeygaan ku dhaqanka shareecada islaamka kana fogaadaan wax walba oo halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah lamber siddeed waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadka u dhashay beesha ee ku jira safka cadowga in ay ka soo baxaan una soo laabtaan diintooda iyo dadkooda lana soo xiriiraan odayaashooda saxiixayaasha odayaasha maxamuud hiraab lamber kow ugaas ciise ugaas maxamed carab lamber labo naqiib mire weheliye culusow miro cagdheer lamber saddex nabadoon maxamed warsame mataan maxamed urur lamber afar nabadoon muuse cumar cabdulle lamber shan nabadoon cabdi geelle xalane lamber lix nabadoon daahir sharwac guure daahir shiil lamber toddoba nabadoon macalin salaad gabayre maxamuud maxamed wabilaahi towfiiq waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahadda iska leh mahaddaasalla kadib waxaan soo dhaweyhaa shirka beesha maxamuud hiraab ee hogaamiyeyda walaayada gobolka galgaduud shirkaas oo ujeedkiisu ahay midnimo iyo maaragtaa sida hadda looga hadlay iskarabtaagga shareecada deris wanaagga iyo in walaalaha deriska nala ah oo dhan walba naga xiga aan kula noolaano deris wanaag iyo wixiina dhex mara oo maaragta haddii alla idankeeda leeyahay aan ku kala baxno shareecada islaamka sidaas ayaan maaragtaa ujeedkiisu ahaa wax ka bedelan ma uusan ahayn intaas kadib waxaan leeyahay sida hadda arrinkaas u dhacay oo ay u gaareen beesha reer maxamuud shiraab go-aankaas aniga waa aan ayiday waxba aanan ka gaaray waana aan raacsana dadkii qorayaanan ka mid ahaa sidoo kale markaan qaasahaan usoo laabtana beesha reer maxamuud shiraab waxaan leenahay dadka haddii alla kuu roon yahay dhabayaasha kale ku jooga oo laga yaabo inay maaragta haddii alla ku roon yahay maanta ay qaldameen oo carruurtanada ah usoo laabta dadkiinnii iyo dalkiinnii iyo diintiinna isi soo dhiiba oo u imaada odayaashiinna waa laydin soo dhaweyha waana laydiin baahan yahay waalidiintiyaa idiin baahan walaalihiyaa idiin baahan qaraabadiinaa idiin baahan saakay dantiina waay waxaan laga hadlaa inaan sii dheereeya ma rabo waxaan leeyahay cid kasta oo cabsi ilaahay ku jirto iimaan leh maanta oo ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ka mid a waa inay ku dhawaataa ilaahay cabsidiisa waa inay wax kasta oo ay ku dhaqaaqaydo maxaa qaldamay maxaa lagu sixi karaa wixii qaldama wax qaldama la weyn maaho dad muslimiin dhexdood waxbaa ka qaldami kara laakiin maxaa lagu sixi karaa waxaa lagu sixi karaa ilaahay kitaabkiisa in loola soo laabto sidaasaan kula dardaarmaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mire weheliye culusow ayaa markiisa mikrofoonka la wareegay bismi illaahi iraxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alcaalamiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna maxamedan cabdu warasuula ayuha alakhwa ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaalaahay nimcooyinkiisa faraha badan uu noo galay nicmat alislaam waaliimaan allahaasaan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaalaahay waxaan rabaa shirkan oo adiga maaragtay gebagabada reer maxamuud hiraab waxay go-aamiyeen iskuguna yimaadeen oo dal dheer iyo meel kasta iskaga yimaadeen midnimo inay midoobaan kuna midoobaan ilaahay kitaabkiisa isna garab taagaan iskuguna hiliyaan ugu hiliyaan dadka muslimiinta isgarab taagaan qodobkaas ilaahay subxaanahu watacaalaahay ayaa naga soo baxay inaan ku tawfiiqnay waana kaasaan aqbalnay waana sheegnay waxaan kaloon soo jeedinay dadka muslimiintaa ee deriska nala ah ee meel kasta jooga waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan kula nooraano nabad iyo caaqibo iyo walaalnimo iyo ahalnimo iyo soo dhoweyn inay nala qaataanaan rabnaa ilaahay kitaabkiisana ay nala qaataan waxaan kaloo rabnaa inay maaragta wixii naga dhaca oo dhibahoona dhex bara aanan dagaal iyo dhib ah iyo qajajac aanaan gelin ilaahay kitaabkiisa inaan ku midoowno oo aan sharciga ilaahay aan maaragtay wax ku kala qaadano xaqa ku kala qaadano intaasaan maaragtay rabnaa waxaan kaloo rabnaa dadka qaraabada ee heer maxamuud hiraab ka dhashay ee safka cadowga buuxiyo ka buuxa waxaan leenahay oon ugu baaqeynaa maadaama odayaashii heer maxamuud hiraab aan nahay inay safka cadowga ka soo baxaan dalkooda diinkooda inay u soo laabtaan ilaahay u toobad keenaan meesha ay joogaan waa adduunyo maanta aakhirana beriyaa la tegi doonaa waxaan ugu baaqaynaa inay ka yimaadeen safkaas haddayan ka imaanhayna si sahlan allaha gacanta mujaahidiinta ku cadaabaan leenna annaguna waxaan go-aansanay dadka muslimiinta inaan isgarab taagno ilaahay kitaabkiisa isu garab taagno haddaan heer maxamuud nahay odayaal iyo haddaan dhallinyaro nahay iyo haddaan rag dhexan nahay go-aankaas heer maxamuud kaasaan ku tawfiiqnay allaha noo aqbalo warkaas aniga magaceeya marowheliyo culus waa la yidhaah saasaan aqbalnay oon qorannay warqaddaas ku qorannay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dacwaadkanaga iyo sida aan rabnana nabad iyo wanaag iyo raynrayn ilaahay hana siiyo muslimiintana ilaahay waxaan u weydiinaynaa in ilaahay maaragtay sare mariyo gaalo iyo waxa joogana ilaahay waxaan la oqoon alla ku sallido tawahum iyo tawarucna ilaahay ku rido intaasaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaalaahay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon muuse cumar cabdulle ayaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay الحمد لله وبه نستعين على امر الدين والدين وصلى الله على نبينا وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحمد لله ما هله هو سو gabagabeeyay kulankii wada tashiga hay oo beesha reer maxamuud hiraab ay ku midoobeen awalba mid waa ahaayeen laakiin turxaan bixin ta ahaa ilaahay hadis kadib waxaan u mahad celinaa wilaayada islaamiga iyadana kasoo qayb gashay fadhigaas ayadana hadday tahay heer gobol heer degmo iyo heer deegaan intaba annaga haddaana reer maxamuud hiraab waxaan ku midaysannahay iskarabtaagga shareecada islaamka ku dhaqankeeda difaaceeda iyo maalku bixinteeda intaba walaalaha dariskana waxaan ugu baaqaynaa sidaasi si lamid ayagana darsaalka dhiman oo ilaah idinkiisa hadda ku dhaqanka shareecada islaamka aysan ka dhex shaqayn ee dastuurka iyo lagu dhexaayo cadowga uu dhex degayana waxaan ugu baaqaynaa iyaguna inay shareecada islaamka macaankeeda owdeeqo ayna qaataan uga dhaqmaan naguna dhowraan annaguna aan ku dhowrno waxaan kaloo u mahad celinayaa ilaah idinkiisa oo aan soo dhaweynaa guulaha isdaba joogga ee mujaahidiinta ilaahay gaarsiiyey subxaana wa tacaala mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala garabkiina ha galo hana idin guuleeyo shahiidkiina ilahay subxana wa taala shahaadaha ka aqbalo dhaawicna allaha bogsiiyo dhulka noo dhimanna waa noo wada dhimanya ilahi hanoo furo si sahlan cadowgana ilaahay subxaana wa tacaala ha jebiyo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon macalin salaad gabayre asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilaah ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala loogu nicmeeyey nicmooyin aada u fara badan oo la soo koobi karin nicmatul amni ka mid tahay in ilaahay cadowgii naga guuleeye ka mid tahay nicmatuljihaad fii sabiilillaahi ay ka mid tahay waxaasoo nicmaahoo ilaahay hareeraheenna dhigay ilaahay xaggiisay ka ahaadeen wamaa bikum min nicmatin fa min allah ayuu ilaahay leeyahay wixii nicmaahoo bani aadamka ilaahay ku galhaysta xagga rabbiyay ka ahaadeen isagaana u tiirihaynaa isagaana mudan in looga mahad noqo alxamdu lilah uma alxamdu lilaahi baan leenahay uma intaas kadib walaayada islaamiga iyo dhammaan xarakada guud oo ummadda masiirkeeda iyo diinteeda inay u difaacdo u taagan ayaa iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay aan ka amaalmariya camalka aada ummadda u haydaanaan leenahay intaas kadib beesha reer maxamuud hiraab ayaa isugu timid kulan wada tashiya oo saddex maalmood socday kulankaasoo ay idaaraynaysay ama garwadayn ka ahayd wilaayada galgaduud wuxuuna soo gabagabooba maanta waxaa ka soo baxay bayaankan la akhriyey oy ummadda itifaaq u ahayd ay ku heshiiday odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo ogaasyadooda iyo noqobadooda ay ku heshiiyeen kana niqaasheen insha allahu tacaala walaalaha iyagana waxaan leenahay kutubkaas ilaahay ayaana deeqa waxaanu kugu baaqaynaa inaan isaga ku midowno wama allaahu yuriidu dulman lilcibaadi yo ilaahay subxaanahu watacaala qof ilaahay uu dulmihaayo ma jirto kutubkiisuna cid uu dulmihaayo ma jirto isagaasaana deeqa waxaanu kugu baaqaynaa inaan maaragtay isagaas aan ku midoowno ayaan uku baaqaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay dadka ee safka cadowga ku jiro beeshaan u dhashay reer maxamuud hiraamna inay camalka soo haleelaan camalka inay soo haleelaan kana soo baxaan safka cadowga waxaan ku soo gaabinayaa een, ilaahay subxaanahu wa tacaala guulaha uuna siiyey oo aad u fara badan oo isdaba joogga ah ilaahayaan uga mahadihaynaa allahuma zid baan leenahay waa ilaahayna waa noo siyaadinayaa ilaahayna ha noo siyaadiyaan leenahay ummadda marka soomaaliyeed kitaabkeeda ha qabsato weliyashooda mujaahidiinta garab ha siido intay caqli lahoo maaragtay ama diin lena maanta waa waa waa gara kartaa dadka culummada oo islaamka ma ahan inaan culummada suu sheegayo culummada rabbaaniyiinta dadka diintaa u sheega inaan leenahay ma laha kitaabka ilaahay ma laha shabaab ma laha wixii ku qoranaa taqaaniin ummadda runta u sheega mustaqbalkooda u sheega markaasna walaalnimo iyo ilaahay tabaaraka watacaala sidii uu noo sheegay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay wuxuuna fara kutubka inaan qabsanno inaanaan ku kala tegin haddaan qabsan weyno wacdi waaye ilaahay waxaa waaye ayaddiisaan beenin haddaan ku kala tagna ayadda ilaahayaan beenin waxaan leeyahay ilaahay guul hana siiyo ummadda soomaaliyeedba meel kastoo joogto ilaahay culayska ha ka qaado ilaahayna ha ku hanuuniyo diintooda inay gartaan haadaa wabillaahi towfiiq ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah ama bacdu awalan alla subxaana wa tacaala ayaa u mahadcelinaynaa allihii eh, nicmada islaamka iyo midda amniga iyo caafimaadka dhammaan midda muuqata iyo midda qarsoon allihina si ay u mahadcelinaynaa bacdallaahi eh, kulankan eh, odayaasha reer maxamuud hiraab runtii eh, maalmahan eh, kulan meesha ka qaatay masaalixda guud beesha iyo midda muslimiinta iyo midda maaragtay gobolka intii ay ku- uga aadan yihiin uga hadlaayay oo aragtidooda iyo fikirkooda iyo maskaxdooda oo meesha runtii si fiican ugu bixiyey jazaakum allahu khayra aljazaa ayaan idin leenahay haddii aad baha aad tihiin iyo haddii boqor aad tihiinba waa ka mahadsantihiin ee ummadda mas-uulka aada u tihiin dadka wax lagu weydiinayo waa idinka ee iyo cid kasta markaasi mas-uuliyad haydo marka in runtii sidaan aada u fikirtaan ama loo hadlo oo maaragtay runtii insha allahu tacaala waa mas-uuliyaddiina waajibaadkiina ay ka mid tahay gaar ahaanna ee ummadda reer maxamuud hiraab ee hadda maanta maaragtay ee go-aan hadda maanta la qoraayo keligeeda ma ahe maana barnaamijkooda waa xoojin iyo wixii markaasi maaragtay dhawaariya maaragtay yaryaroo la arko in maaragtay eh, laga daba tago oo la xaliyo intaas waaye waa ummad ummad jihaadeed waaye ummad halgina ahayd marka midnimada insha allahu tacaala hadda maaragtay laisku gubaabiyey oo gaar ahaan arrimaha dhaqanka ku saabsan qadlaayaad badan aad ku wada hadasheen meel la dhigay jazaakum allahu khayran waa idinku mahadcelinaynaa Eh, waxaad na ogaataan eh, shariicada ilaahay subxaanahu watacaala aan rumaysannahay waxay nagu gubaabisay aad iyo aad nooga boorisay in maaragtay m- midnimadan maaragtay ay ka mid tahay ee waxyaalaha calaamad oo ah dadka muslimiinta ah wactasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu qadiyadaas markuun qadiya aad iyo aad muhiim u ah ayay ahayd weliba taxta maaragtay eh, manhajin qawiimin oo kitaabka iyo sunnada iyo waxaan ku midoobeyn waa intaas dadka muslimiinta iskugu baaqayaan meel ay joogaan ummadda soomaaliyeed ee ummadda eh, caalamka muslimiinta joogto dhammaantooda maanta midnimadaas waa looga baahan yahay insha allahu tacaala ummadda markaa midnimo wax waliba ka gudataa hadday jihaadayso midnimo ay ku jihaadaa salaad hadday tukanayso oo salaadaha masaajid waa aragtan imaama la samaystay jamaaca iyo nidaama u dhisan xajka markii la aado nafsiisi waxa waaye nidaam iyo waxba iyo waqti waxbaa jiro antaasi dhan waxa waaye oo diintani diin wadajir waay diin midnimo waay Ee, nabiga calayhi salaatu wasalaam ee xadiidkii dhahayay ina allaha yardaa lakum halaaan waxaa ka mid ah an tacbuduu walaa tushrikuu bii shay-an wa an tactasimuu bixawli illaahi jamiican marka insha allahu tacaala arrintaasi ilaahayna subxana wa taala waan ka rajaynaynaa juhdigii dadaalkii ajar badan ilahay idinku siiyo juhdigii aad bixiseen Ee, qodobka labaad waxa waaye maadaama waqtiga iyo xaaladda hadda la joogo waqtuljihaad ay tahay oo herdan oo xaqii baadil ku socdo in laga fara adeego ama laga adkaysto ee jihaadkaasi garab istaaga mar hore mujaahidiinta aad beecada iyo ballantka aad kula gasheen inaad maaragtay sii adkaysaan waana aragnay alle subxaanahu watacaala ballanqaadkiisii iyo maaragtay wacdigiisa in la helay marar badan ayaa deegaamadan iyo deegaamadiin lagu soo duulay oo maaragtay mar aan ahayn laba aan ahayn ka badan ah codowga khaarijka ka yimid ama banaan ka yimid codow waaweyn ayaa yimid antaasina saana loo taagnaay dadkii xilligaas joogay waa ay joogaan ninkii soo duulayn asagaa tagay asagoo dulaysan asaga wadan ka baxay waxaan ugu dambeeyey xamladii saddexdii sano ugu dambeysay gobolkan lagu soo qaaday deegaamada lagu soo qaaday waxaa ka mid ah deegaamada reer mahmuud hiraa baa ka mid ahay haddana meesha wax maraayaan waa ognahay marka jihaadkaasi insha allahu ilaahay inaan u shukrino u mahadcelinno guulahaasi badanna siiyey ee codowgii nagu dulqaaday codowgii waa dabarjeediyey ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala antii ka qayb qaadatay maal iyo naf iyo aragti iyo ra'yi ku baxsatayna ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda kuma lumin doono ilaahay isagaana ballan qaaday subxaana wa tacaala antii maaragtay shaqadaasi howlahaasi ku dhex shahiiday oo iyadoo maaragtay ku taagan shahiidayna shahaadadu allah ka aqbalo anta joogtana allah sugo jihaadkana insha allahu tacaala odayaal haddaad tihiin wiilashiina gabdhihiina maanta qof walba doorkiisu ku jira meesha marka insha allahu tacaala cizada aan ka raadinayno oo maaragtay sharafta aan ka helayno waa meeshaasi inaan insha allahu tacaala aad ku dadaashaan ballantaas iyo maaragtay aad laasimtaan qodobka saddexaadna qabaa'ilka guud ahaan soomaaliyeed oo waa ujeedaan maanta codowga dhibaatada waddanka oo soomaaliyeed ku samaynayo ummadda soomaaliyeed kala goyngoynta iyo kala maaragtay qobqobka iyo arrimahaasi waa waa ujeedna codow maanaa qorshihiisii mar hore lasoo maleegay ayaa soomaaliya hadda ujeedaan idinka waxyaalaha markan talagal gaalo waay maaragtay mashruuc gaalo ay wadato ummaddan baabi'inteeda looga talagalay markan qabaa'ilka soomaaliyeed ee runtii ee hadda codowga maamulayo qabaa'ilkaasi waxaan ugu baaqaynaa oo u sheegaynaa inay soo heleelaan ama soo gaaraan midnimada meesha laga helaayo dhibaatada meesha looga baxaayo oo kitaabka ilaahay waloolahooda ay wada degan yihiin qabaa'ilkana se laga hadlay kitaabkaas ilaahaya midnamo ku jirta meel kale midnimo laga helaayona ma jirto cid kale kuu maqan ma jirto marka nimankaasina gaalada aan waxay soo dirsadeen niman soomaali ah oo luuqadaan ka hadlo oo maaragtay dalaal u ah nimankaas ayaa la soo diray marka arrintaasi insha allahu tacaala qabaa'ilka gobolka degan gaar ahaan hadday tahay maaragtay guraceel hadday tahay dhuusmareeb iyo cadaado aawudwaag balanballe deegaamada hadda codowga maaragtay runtii oo degan yahay oo maaragtay ummadda ku dul saaran yahay ummaddaas waxaan leenahay haddii idinka nimankaas iska dulqaadin idinka iska diidin nimankaas idinka kaci maayaan nimankaasi waxay yaqaanaan luuqada ay yaqaanaan waxa waaye run waay dhulka idinkaa iskale raga ilaahay idin siiyey waxaan idinku talagalay inaad isbaabi'isaan gudihiina codowgaas ugu talagalay marka insha allahu tacaala nimankaas waxaan leenahay isgarabsada qabaa'ilka maanta oo maaragtay diintaas ilaahay subxana wa taala iska garabsada waxay idin dhibaayo oo fisaadkaas idinku wado iska dhiciya arrintaas ayaa idina anfacaysa annagan oo dhammaanteen si guud ahaan walaayada waxay soo dhaweynaysaa qodobadii iyo go-aanadii shirkan ka soo baxay oo bayaankeeda la akriyey insha allahu tacaala qeybaha badan ay lahayd ayaa soo dhaweynaysaa odayaashan waxay ka garab taagan tahay shaqadooda oo maaragtay mas-uuliyadeed oo ummadda ay u hayaan dadkooda ay u hayaan hadday ay tahay dadka khaldamay oo dhallinyarada la khalday oo been loo sheegay inay maaragtay codowgaasi ay ka soo saaraan ay badbaadiyaan sideedaba ninka maaragtay naqiibka daaci waaye dadka qofka ugu wanaagsana qofkii ciddiisii tolkiisii ka badbaadiyey dhibaatada markaas iyo cadaabka ilaahay ama adduun iyo aakhara ka badbaadiyey way arrintaasna marka insha allahu tacaala waa idinka garab taagannahay haddii ala yidhahdo subxaana wa tacaala codowga ilaahay na waa maaragtay maanta waa ujeedaan codowgiina israaciin uu rabaa in maaragtay meesha uu maraayo iyo maaragtay inta awooda aan leenahay inaan israacino deegaamada maaragtay weli codowga ka harsan yahayn inaan insha allahu tacaala maadaama muddo badan iyo waqti badan aada mujaahidiinta soo garab taagnaayideen in maaragtay insha allahu tacaala deegaamada kale oo maaragtay dhaqanka aad wadaagtaan naftiina kelmada inay gaarto odayaasha aad la xiriirtaan deegaamada hadda aan sheegayno insha allahu tacaala dhaqankii iyo maaragtay wanaagu sheegii iyo maaragtay barnaamijyadaas in aad iyo aad ugu dadaashaan insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran kulankeenna maanta bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo todoba insha allahu tacaala kulankii waa noo xiran yahay waxay aan ku ballannay insha allahu tacaala noo ballanah ilaahayna subxaana wa tacaala reerihii iyo deegaamadii nabad iyo caafimaad ha idinku geeyo amni iyo caafimaadna ilaahay subxaana wa tacaala ha noo kordhiyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا حضارة الإسلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى حضارة الإسلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى